بسم الله الرحمن الرحيم bahal saxaafadda mar kale waxaan kaga mahad celinaa runtii sida aad bulshada uga qabtirtaan warbaahinta iyo doorkiina horumarka dalka intaas ka sokow maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonaya in dangood lagu soo celiyo annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo qobarro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arrintaas aan uga dhabayn lahayn intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas deggan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ay la gashay heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga isla markaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin iyo iyadoo maanta ay jirto baahi weyn ee loo qaba in bilicdii caasimadda aan soo celinno muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshada u helaan goobo ay ku nastaan sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib oogala noqday isla markaan la baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas ganacsatada waxaa la farayaa in muddo soddon maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku banneeyaan kalana baxaan wax alaale wixii agab ah ee u yaalla qorshaha dowladda hoose ee muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka gacanta dowladda hoose isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdina qayb ka qaadataa ugu dambayntii cid allaale ciddii tallaabooyinkan ka hor timaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo sababta muddada soddonka cisho loo siiyana waxay tahay cid allaale ciddii tabasho qabtana ay noo timaado laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo qorshahanna wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogtaa marka qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh karaamo leh bacdamaa howl dan guud ayagana ay u haysteen inay dib usoo wada celiyaan waa mahadsantiin